In ka badan afar dhalinyaro ayaa fursado shaqo ka helay Carwo Sara Cosmetics oo ah carwo lagu iibiyo shoobinka noocyadiisa kala duwan isla markaana ku taala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Dhalinyaradan ayaa carwada Sara Cosmetics ka qabta shaqooyin kala duwan iyaga oo dhaqaalaha ay ka helaan nolosha qoysaskooda ku maareeyo. Deeqo Shakadionis oo ka mid ah mulkiilayaasha Sara Cosmetics ayaa Radio Beelo u warantay tirada dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay carwada iyo sida ay ku soo xisheen.
Sara Cosmetics waxaa ka howl gasho ilaa afar shaqaale camal ah. Walaahi horta imtixaamo badan way soo mareen. Qaab badan oo qofkaan oo shaqadan ku geli karo ayaa lagu soo sameeyay. Kaliya qofka ku guuleystaa maanta halkaa ka shaqeynaayo sooma. Markaa wiilka xisaabiyaha oo kaleeto waa wax computer lagu xisaabinaayo oo la rabo wax walbo meesha ka baxay wixii soo galo inuu xisaabteeda la socdo. Taasina wiilkaasna runtii qaab weyn ayaan ku soo marnay inaan halkaa keeno. Bulshada Beledweyne waxaan leeyahay dhalinyarta ha loo faa'iideeyo. Meel walbo oo dukaan ama ganacsi ama meel dharka lagu iibiyo rag iyo dumarba way ka qayb qaadan karaan inay ka shaqeeyaan goobaha ganacsiga. Waxaan leeyahay jaaniskaas ha laga faa'iideysto. Dhammaan ganacsiyadana waxaan ugu baaqayaa inay jaanisidaas oo kaleeto u raadiyaan dhalinyarada bilaa shaqada ah.
Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay carwada ayaa Radio Beelo u sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyay.
Magacayga waa Maxamuud Cumar Cabdi oo ka tirsanahay shaqaalaha Sara Cosmetics xarunteeda magaalada Beledweyne. Qaybta waxaa ka tirsanahay suuq gelinta. Awal shaqo ma haysan maasha Allah tabaaraka Allah. Sara Cosmetics ayaa shaqo ka helay. Taxaadarkan la taagan yahay. Maasha Allah waan ku faraxsanahay meel walba joog.
Waa ku dhowahay magaceedu waa Maxamed Axmed Xuseen. Een waxaa ka mid ahay Sara Cosmetics een dadka ka shaqeeya xarunta ee magaalada Beledweyne ku taalo. Waxaana qaabilsanahay qaybta xisaabinta aad iyo aad ah oo ku faraxsanahay.
Carwooyinka lagu iibiyo shoobinka oo ku soo badanaya magaalada Beledweyne ayaa waxaa inta badan fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan oo markoodii hore shaqo la'aan ahaa kuwaasi oo uga maarmay inay dalka ka tahriibaan.